taswiirta toddobaad taswiirtan ayada ah waxa aanu kaga hadli doonnaa nin la yidhaahdo stefanos waxa uu ahaa mid ka hadlayey ama wax ka sheegayey ciise masiix oo wacdiyey dadka laakiinse dadkuma aanay jecleen dadkii isaga necbanaa ayaa been ka sheegay oo ku dacweeyey isaga inuu ka hadlay wax kullidda ah sharcigii nebi muuse markaasi nimankii diimanka u waaweynaa ee wadaaddadii sare ayaa waxa ay keeneen maxkamad markii maxkamaddii la soo taagay ayuu stefanos waxa uu arkay qiso la yaab leh oo waxa u muuqday nebi ciise oo markaasuu ku yidhi daya waxa aan arkaa ciise masiix oo fadhiya dhanka midig ee ilaah markaa dadkii iyo wadaaddadii sare aad ayay uga caroodeen maxaa yeelay stefanos waxa uu lahaa ciise masiix waa wiilka ilaah oo waxa uu la joogaa aabbaha oo markaasi waxa ay bilaabeen in ay wadaan stefanos oo ay oga bixiyeen magaalada dhanka kale oo markaasi ay dhagaxyeeyaan oo stefanos markii uu dhimanayay ilaah ayuu u tukaday oo ku yidhi ilaahow kuwan iyaga ah ha inkaarin markaa kadib waa uu dhintay mid ka mid ah wadaadadaasi sane ama dadka reer banu israa'iil ayaa halkaasi la joogay oo waxa uu hayay korarka dadkaasi madaxda ah oo waa uu fiirinayey markii la dilayey stefanos miyaad ku dhex arkaysaa taswiirta magaciisa waxa uu ahaa sawlos oo sawlos waxa uu u malaynayey ama moodayey sida keliya ee ilaah loogu shaqayn karaa in ay tahay in la salciyo masiixiyiinta waxa ay ahayd mid laga xumaado in stefanos sidaa loo dilay laakiin weligiis taasi iyada ah kama uusan calaacalin miyaad qiyaasi kartaa hataa waxa uu u tukaday kuwii isaga dilayey bal haddana inala ee kitaabka quduuska ah buugga matayos cutubka shanaad aayadaha kow iyo toban iyo laba iyo toban waad barakadaysantihiin goortii laydin caayo oo laydin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheego aawaday farxa oo rayreeya waayo jannada abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay waayo sidaasay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey